بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى التirmidي رحimه الlه taعalى bab ma jaءa fي التlqin fي الxad baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi talqiini laqinitaanka fi lxaddi xadka la laqino dhexdiisa oo ruuxa yacnii xadka inuu laqino wuxuuna ka wadaa tarjamadan qofka in xadka loo laqino oo dembigaas ma gashay la yidhaahdo tarjamada marka asxaabu sunan marka ay tarjameeyaan waa ka gudoweyn tahay marka wax allaale wixii talqiinka kusoo arooray oo dhan aa soo gelayn marka meeshaan haddii ay bannaan tahay iyo haddii aynan bannaanayn labada marka tarjamadu waa u degsan tahay wixii kusoo arooray qofka in wax loo laqino ayb talqiinkaa marka waxuu noqon karaa in uu bannaan yahay inuusan bannaanayn labada jihaba ayb qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna abu cawaanة عan simak bni xrb عan sacيid bni jubayr عan ibni cabaasi ana الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama qaala limacis bni malik wuxuu ku yidhi axaq ma balaganii canka dhab miyaa waxaa iga kaa soo gaaray talqiinkii marka waa kana war waxa aan maqlay oo iga kaa soo gaaray ma dhabbaa qaala wuxuu yidhi wamaa balagaka cannii maxaa xaggayga kaa soo gaaray qaala balaganii waxaa i soo gaaray annaka waqacta inaad ku dhacday ood ka ku dhacday calaa jaariyati aali fulaan reer fulaan gabadhoodii inaad ka sinaysatay ood ku dhacday qaala wuxuu yidhi nacam hah waa run fashahida arbaca shahaadaatin afar marqaati ayuu marqaati kacay afar jeer ayuu qirtay waay marka fa amara bihi nebiga waa amray farujima waa la rajmiyey markaas xadiidka marka ishkaalkiisu wuxuu yahay maacis nebiga u yimid nebiguu u yimid sida la og yahay isagaa nebiga u yimid oo yihi rasuul allow waa zinaystay ee xadka iga og riwaayadanna waxay leedahay axaqu maa balaganii canka warwarka iga kaa soo gaaray ma run baa riwaayadani waxay u eg tahay marka inuu nebiga isaga su-aalayo middaana waxay u muuqataa intuu u yimid ayuu ka jeestayba nebiga haddana dhanka kale uga yimid haddana dhanka kale uga yimid ilaa nebigu uu yidhi war abika junuun ma waalan tahay oo dad uu yidhi ninkani sankiisa iyo afkiisa uriya khamri inay ku jirto laakiin nebigu uu saa yidhi riwaayaadka saxiixeynka u badanna ee waxayba tilmaamayaan inuu isaga u yimid riwaayadan muslim ayaa wariyey oo riwaayaadka muslim ay ka mid tahay nasaa-i abu daawuudna waa wariyeen tirmidina waaba kanba ee tarjamada oo u tarjamtayna tirmidi wuxuu ka dhigay in xadka la laqini karo oo war dembigaas ma gashay la dhihi karo ya may may bukhaari ma warinin axaqu maa balaganii canka bukhaariyaa wariyey ninkii yidhaahdo waa waa waa ka wareersan tahay qisada asalkeeda low bukhaari wariyey maahane riwaayadan muslim ayaa wariyey nasaa-i abu daawuud iyo tirmidio halkan ku wariyey ayb meeshaas marka qaadi ciyaad iyo imaamu nawowi waa jamciyeen waxayna ku jamciyeen riwaayaadkaas markii hore dadka uu ka dhashay maacis ayaa nebiga u yimaadeen arrintii bay u sheegeen arrintii markay u sheegeen ee nebiga uu maqlay ayaa maacis loo yeeray maacis markii loo yeeray ayuu qirtay ayb oo xaggaan uga yimid xaggaan uga yimid xaggaa u qirtay marka ayb oo iyaga marka waxay leeyihiin ikmaalu lmuclimka iyo falaa tanaafiya bayna ariwaayaati yakunu awala rufica ilayhi amruhu markii hore waa loo soo rafciyey haddana waa u yimid labada saasaa loo jamcina talqiinkanna muxuu ka wadaa nebiga warwarkaasaa iga kaa soo gaaray ma jiraa kaannahu nebigu waxau rabaa marka inuu yidhaahdo ma jiro oo xadkana uu ka badbaado markaas cuquubada ee maahan inuu nebiga cuquubada la raba ma aha asalku saas ma aha tajasus iyo xuduuddu ma gasho ma gasho ayb isaga marka inuu beri noqdo ayuu nebigu rabaa maadaama loo soo sheegay war arrinkan baa lagaa sheegay ma jiraa ma jiro inuu dhahow rabaa marka oo uu ka badbaadanayo baraa-a oo ka helo ayb marka riwaayaadka jamcintooda un sidaas in loo jamciyo qaala wafi lbaabi can saa'ib bni yaziid marka saa'ib ibnu yaziid xadiidkiisa dabaraani ayaa soo saaray nin baa nebiga loo keenay markaasuu yidhi ay yidhaahdeen dadkii u keenay yaa rasuula allah ina hada arajula saraqa rasuul allow ninkan waa xaday wuxuu xaday bay dhaheen julla baciirin ow julla daabatin rati jilaalkiisa waxa kor saaran oo kabadda iyo waxyaabahaas ayuu qaatay oo xaday qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa iqaaluhu saraq u malayn maayo inuu xaday aniga ayuu nebigu yidhi sal l xadiidka saa'ib waaye tirmidi uu ishaarayo saasuu ahaa markaasay haddana ku celiyeen nebigu wuxuu yidhi maa iqaaluhu saraq u malayn maayo inuu xaday ayb markay ku markaati fureen ayuu markii dambe nebigu intaas isdha isdhaafsadeen ayb marka riwaayada saa'ib ibnu yaziid waxaa ka muuqata iyada nebigu wax uu talqiin u sameeyey ma leh war alaabtaas ma xaday waa xaday dheh ma dhihin nebiga ayb waa xaday dheh waa zinaystay dheh ma la dhahayo qofka ayb haddii war loo keeno lasoo gaarsiiyo war ma zinaysatay iyada waa la weydii karaa haddii uu maya yidhaahdo markaatiduna aynan dhammaystirmin afartii markaati ma la taabanayo bal qofkii yidhi waa zinaystay ayaa xadulqadaf lagu dhufana xataa hadday saddex qof yihiin ayb ayb qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasan qaala warawaa shucbaة hada اlxadiiثa can simaaki bni xarbi can saciid bni jubayr mursala walam yadkur fiihi can ibni cabaas ayb xadiidka laakiin muslimaa wariyey qaala baabu ma jaءa fi dar'i اlxaddi can اlmuctarifi ida rajaca baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fii dar-i lxaddi xadka in laga dhaafo can ilmuctarifi qofka qirto zinada ama xadka idaa rajaca haddii uu ka laabto waa qirtay markii hore waa zinaystay buu yidhi markii xadka lagu bilaabay ayuu yidhi waa may aniga ma zinaysanin beenay ahayd waa la dhaafa ayb qala xadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bn اlcalaa qala xadaanaa cabdat bnu sulaymaan can moxamed bni camri wahuwa moxamed bnu camr bni calqamh qala xadaanaa abu salma can abi hurayrata qaal jaءa maacizuni اlslamiyu maaciz ayaa yimid ilaa rasuuli اllahi sal l slam ayuu u yimid faqaala wuxuu yihi inahu qad zanaa ninkan aad arkaysa waa zinaystay faacrada canhu nebiga waa ka jeestay uma jaءa min shiqihi اlآakar dhinaci kale uga yimid faqaala inahu qad zanaa ninkan aad arkaysa waa zinaystay faأcrada canhu waa ka jeestay uma jaءa min shiqihi اlآakar faqaala ya rasuula الlah inahu qad zanaa faamara bihi fi الraabicati markii afaraad ayuu amray in la rajmiyo markaas meeshaas marka iqraarka qofka uu qiranayo ma waxaa la rabaa in zina hadduu qiranayo afar jeer inuu qirto miyaa shardi ah iyadoo laga qiyaas qaadanayo shahaadada bacdi la-ima sidaas ku tageen waxay yidhaahdeen haddii uu iqraar ay wixiisa yihiin iqraarku shahaado ayuu la mid yahay afar jeer waa inuu qirtaa bay dhaheen riwaayadaanayna qabsanayaan laakiin alimaamu shaafici iyo a'imo kale maalik iyo waxay leeyihiin afar jeer ma qasab maaha afar jeer qasab maahan ayay leeyihiin hal mar haddii uu qirto waa ku sugnaanaa xadka waxayna deliil uga dhigeen qisadii ninkii casiifka xoolaha ninkii uu u raaci jiray naagtiisa ka sinaystay waa kii nebiga ku yidhi waqdu yaa unays unaysoo orodoo jarmaad oo kallah ilaa mra'ati haadaa ninkan naagtiisa ku kallah fa in ictarafad hadday qirato farjumhaa rajmi fa in ictarafad arbaca maraatin ma dhihin nebiga sal ll ly slam haweentii iyadana qaamidiyada ahayd ee iyadoo uur le nebiga u timid ee waa zinaystay tidhi afar jeer ma la sugin ayb ayb faukrija ila alxarati ayaa loo waxaa loo bixiyey meesha dhagaxda madmadoow farujima waa la rajmiyey bilxijaarati dhagax ayaa lagu rajmiyey falamaa wajada marku dareemay masa alxijaarati dhagaxda taabashadooda fara waa orday yashtadu isagoo tallaabsanayo boodayo xataa mara birajulin ilaa uu nin soo maray macahu laxyu jamalin wata markaasi laf geel ayb laxyigu marka waa lafta daanka ee goosuhu ay ku yaallaan fa darabahu bihi waa ku dhuftay wa darabahu nnaasu dadkiina markaa way dileen xataa maata ilaa uu ka dhintay fadakaruu dalika lirasuuli illahi sal ll slam nebigay u sheegeen annahu fara inuu cararay xiina wajada marku dareemay masa alxijaarati dhagaxda taabashadeeda wa masa almowti geerida taabashadeeda marku dareemay faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi hallaa taraktumuuhu war maa iska daysaan maa ka tagtaan hallaa taraktumuuhu maad ka tagtaan oo iska daysaan marka hallaa taraktumuuhudaa laga qaadanayaa intaa iska dhaaftaan lacalla inuu isbeeniyaa laga yaabaa sidaana loo daayee maa iska daysaan buu yidhi meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofkii xadkii marka lagu bilaabo kadib haddii uu inkiro warkiisii hore oo uu yidhaahdo been ayaan sheegayo xadkii waa laga dhaafaa ayb tuugnimo hadday tahay gacantii ma laga jaraayo laakiin maalka waa lagu yeelanaya dabcan leanna maalka waa xaq bani aadam qadciguna waa xaqullaahi saasay kala noqonaya qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan waqad ruwiya min gayri wajhin can abi hurayrata qala waruwiya hada alxadiidu can abi salamata can jaabir bni cabdillaahi can الnabiyi slى اllahu عalayh wali wslam naxw hada qala xadaثna bidalika alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaثna cabdالrazaq wahuwa bnu hamaam qala akbarana macmaru can الzuhriyi can abi salamta bni cabdالraxman can jabir bni cabdillaahi ana rajula min aslama nin reer aslam ah jaءa ilى الnabiyi sal ll slam nebigu u yimid waa maacis faاctarafa bizinaa zina ayuu qirtay faacrada canhu waa ka jeestay huma اctarafa waa qirtay faacrada canhu xataa shahida calaa nafsihi arbaca maraatin ilaa uu afar jeer naftiisa ku marqaati furay faqaala الnabiyu sal ll slam abika junuunun waalimya adiga kugu sugan waxaa laga qaadanaya dadka waalan inaan xuduud lagu oogeynin faqaala laa maya buu yihi qaala axsanta ma nikaaxsatay oo nikaax wax ma ku dhadhamisay qaala nacam ixsaanku marka dabcan waa xurnimo qofku inuu xor yahay nikaax saxiixa wax ku guursaday wax ugu tegay nikaaxa saxiixa ayb baabkan marka la joogo inuu islaam yahay shardi maaha islaamnimada shardi uma aha leanna nebigu labadii yahuudi waatuu rajmiyey dee islaamnima shardi u tahay ma unan rajmiyeyn labada yahuudi xanafiyada ayagu qabaan in ixsaanka islaamnimada ay shardi u tahay meeshaa laakiin saas ma ma loo badna qaala nacam ayuu yidhi haa qaala fa amara bihi farujima fi lmusallaa musallaha lagu rajmiyey falamaa adlaqathu alxijaaratu dhagaxdii markay asiibtay oo ay afkeeda ay ku asiibtay dhagaxdu fara waa orday fa udrika waa la haleelay waa la gaaray farujima waa la rajmiyey xataa maata faqaala lahu rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu wuxuu ka yidhi khayran ninkaa khayr buu ka sheegay walam yusalli calayhi mana ku tukanin nebiga sal ll ly slam meeshaan marka walam yusalli calayhi riwaayadan saasay dhehaysaa hadda oo alxasanu bnu caliyin alkhalaal can cabdirazaaq maxmuud bnu khaylaan can cabdirazaaq isagu wuxuu yidhi oo riwaayadiisu ay tahay wasallaa calayhi faqaala rasuulu llahi sal ll ly slama khayra wasallaa calayhi maxmuud bnu khaylaan keligiis ayaa ardada cabdirazaaq isaga keligiis ayaa wasallaa calayhi yidhi inta kalena toban qof walam yusalli calayhi bay dheheen marka riwaayada riwaayat ljamaacati arjax riwaayada jamaacada raajix laakiin see la yeelaa bukhaari wuxuu soo saaray riwaayada maxmuud bnu khaylaan ayuu kusoo saaray kitaab alxuduud min saxiixihi oo midaas maxmuud bnu khaylaan uu soo saaray walam yusalli calayhi wasallaa calayhi ah markaasuu ka dabageeyey yuunus iyo qof kaleu sheegay labadaasna wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen walam yusalli calayhi marka kaanahu bukhaari marka inuu ku rajaxayay riwaayadaas adilo kale oo ka baxsan xadiidka cabdirazaaq ibnu xajar marka dhowr riwaayow keenay oo macnahaas tusayso ayb oo dadka oo dadka xuduudda galo in ayaga markaas lagu tukan karo oo dadku ay ku lagu tukan karo oo qofka marka xadka uu ku dhaco in lagu tukan karo haddii xad uu ku dhinto qofka ama dhagax lagu dilo ama la qisaaso ama si kale loo dilo qofkii weli waa muslim isagoo haddana muslim saas u ah ayaa haddana ma lagu tukan karaa mase laguma tukan karo culimada qaar badan waxay leeyihin waxaa ku tukanaya imaamka ma ku tukanayo waxay imaamka kasoo hara laak waa ku tukanaya marka nebiga maacis kuma tukanin xadiidkaana sheegayo laakiin naagtii juhaniyada ahayd nebigu waa ku tukaday wasallaa calayha ayaa ku jirtay oo cumar waatuu yihi rasuul allow ma ku tukanaysaa iyadoo zinaysatay waa ka yidhi laqad taaba tawbatan low qusimad sabciina min ahli lmadiinati lawasicatkum marka riwaayaadkaasuu bukhaari marka wax ku xoojinaa iyadaas ayuu marka uu leeyahay uu xadiidka marka riwaayada maxamuud ibnu khaylaan uu ku qabsaday oo ku xoojiyey amaa laakiin xadiid cabdirazaaq waxaa xoog badan walam yusalli calayhi qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada اlxadiidi cinda bacdi ahli اlcilmi ana almuctarifa bالzina ninka zinada qirto idaa aqara calaa nafsihi nafsadiisa hadduu ku qiro arbaca maraatin afar jeer uqiima calayhi lxaddu xadka waa laga oogaa wa huwa qowlu axmeda wa isxaaq afar mar waa inuu qirtay dhahaya imaam axmed iyo isxaaq wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay dhaheen idaa aqara calaa nafsihi hadduu naftiisa ku qiro maratan hal mar uqiima calayhi lxaddu xadka waa laga oogaa wahuwa qowlu malik bni anas washaaficiyi waana qowlka imaamu shaafici iyo imaam malik wa xujatu man qaala hada alqowl qoladii sidaan tiri xujadoodu waxay tahay xadiidu abi hurayrata wa zayd bnu khaalid ana rajulayni laba nin iqtasamaa ilaa rasuuli llahi sal ly slam nabigay usoo doodeen faqaala axaduhumaa midkood wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina bnii wiilkayga zanaa bimra'ati hada ninkan naagtiisuu ka zinaystay alxadiida bituulihi waqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi uqdu jarmaad oo kallah yaa unaysu unaysow ilaa mra'ati haada kan naagtiisa ku kallah fain ictarafat farjumha haddii ay qirato rajmi oo hadday iyada zinadii waa galay ay dhahdo rajmi markaa nebigu ma dhihin afar mar hadday qirato ma dhihin markhaati markay tahay afar waa laakiin marka qofku isaga uu qiranaayo hal mar waa ku filan tahay shaafici iyo maalik saasay dhahayaan imaam axmed iyo isxaaqna maya waxay leeyihiin afar mar waa inuu qirtaa haddana baabu maa jaa-a fii karaahiyati an yashfaca fi lxuduud nicidda la nacay qofku inuu xuduud qofka uga shafeeco ee uu yidhaahdo qof xad galay ee cuquubo maxkamaddii sharciga ahayd ay ku fulinayso qof inuu yidhaahdo ninkan hala dhaafo oo uu markaa kala hadlo xuduudda laba xaaladay leedahay marka ay qaaliga soo gaarto ma la cafi karo inta aynan soo gaarin laakiin waa la cafi karaa adiga ninaa wax kaa xaday waa qabatay inta aadan maxkamadda keenin waa ku cafiyey orod iska tag ninkaas marka gacan laga goyn maayo haddii laakiin aada soo wado qaaligii keento markhaatidaadii keensato dembigii caddaado kabacdi markaad aragto gacantii in la jari rabo iska dhaaf waa u cafiyey ma laga yeelayo marka midda hadda laga hadlayo waxay tahay xuduuddu hadday maxkamadda timaado shafaaco ma gelayso qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leytu can ibni shihaabi can curwata can caaishata ana qurayshan quraysh ahamahum waxaa murjiyey sha'nu lmar'ati almakhsuumiyati naagtii reer makhsuum arrinkeedii ayaa murjisay allatii saraqad naagtaas oo xadday naag marka reer bani makhsuum ka dhalatay oo haddana naag ah inay ceebowdo gacan laga jaro arrintaas murug ay quraysh ku keentay faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukallimu fiiha rasuula allahi sala ll ly slam nebiga yaa kala hadlaayo faqaaluu waxay yidhaahdeen man yajtari'u calayhi yaa ku dhiiran karo ilaa usaamatu bnu zayd maahan usaamaa nebiga ku dhiira karo arrintan kala hadli karo xibu rasuulillaahi sal ll ly slam ninkii nebiga ou jeclaa fakalamahu usaamatu usaama waa la hadlay nebiga faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi atashfacu ma ka ergeynaysaayoo ma ka shafeecaysaa fii xaddin min xuduud illah ciqaab cuquub cuquubaadka alle ka mida miyaa adiga ka ergeynaysaa uma qaama nebiga waa istaagay fakhadaba waa qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi inamaa ahlaka aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim shariifu ninka sharafta leh agtooda haddii uu xado tarakuuhu waa ka tegayeen wa idaa saraqa fiihim adaciifu midka daciifka ah hadduu xadana aqaamuu calayhi alxadda xadkay ku oogi jireen ninku hadduu qolo xoogaa weyn uu yahayna waa iska dha waa dhaafi jireen qolo marka iska daciifa hadduu ka dhashana waa ku oogi jireen waxay ku halaagsameen taas waayuu yidhi nabiga sal lla l slam waymullaahi ilaahay dhaartiisaan ku dhaaranaya dhaar alleeh low anna faatimata binta muxammadin saraqad faatima haddii ay xadi lahayd laqatactu yaddahaa gacanteedaan goy lahay markaa nebigu meel dheer uuba gaarsiiyey wuxuu yidhi faatima aniga aan dhalay hadday xadi lahayd gacantaan ka goy lahay arrintaas marka faatima dabcan sharafaa ugu jirto meesha ay nebiga ka taagnayd aa laga fahmaa ee faatima inay dad qof waxxadaaya ay tahayna ma aha xadiidka in laga wado ee waa low low marka macnaheedu waxay tahay waxaa weeyaan waa shardi baa ku jiro haddii ay xadi lahayd marka ma xadin waayo ayb qala wfi lbaabi can ibni mascuud can mascuud bni اlcajmaa wayuqaalu lahu waxaa la yidhaahdaa ibnu اlacjam ayb baabka marka xadiidkaasaa ku sugan wabni cumar wajaabirin qaala xadiidu caaishata xadiidu xasanu صaxiix ayb baabu maa jaءa fi taxqiiqi rajmi rajmiga sugiddiisa wixii ku yimid rajmigu yacnii inuu xaq yahay ou jiro qala xadaanaa slmة bnu shabiib waisxaaq bnu mansuur wاlxasan bnu caliyin اlkhalaal wغayru waaxidi qaluu xadaanaa cabdالrazaaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillaahi bni cutbata can ibni cabaas can cumara bni اlkhaطaab in allaha bacata muxameda slى اllahu عalayhi waslama bاlxaq cumar wuxuu yihi ilaahay nebi moxamed xaqou la soo diray faanzla calayhi اlkitaab kitaabkuu kusoo dejiyey korkiisa fakaana fiimaa unzila calayhi wixii korkiisa lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahayd aayatu rajmi aayaddii rajmiga aayadda rajmiga hadda qur-aanka kuma taallo washaykhu washayqatu idaa zanayaah farjumuuhuma albatta saasay ahayd farajama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa rajmiyey oo maacis iyo ayuu rajmiyey wa rajamnaa bacdahu annagana waa rajminay nebiga gadaashiisa wa inii khaa'ifun cumar waa aragti dheeraay wuxuu leeyahay marka waxaan ka cabsanayaa an yatuula binnaasi zamaanun dadka in waqtigu la dheeraado fayaquula qaa'ilun qof uu yidhaahdo laa najidu rajma fii kitaab illah dhagax in wax lagu dilo kitaabka ilaahay maka ma ku arkin oo ka heli mayna kitaabka ilaahay rajmi oo kitaabka wuxuu sheegay karbaash azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda laakiin in dhagax wax lagu dilo aayad qur-aan ma hayno cumar marka wuxuu leeyay aayaddaas waana jirtay aqriskeedaa la nasaqay nebigaa rajmiyey annagaa rajminay gadaashiisa waxaan ka baqayaa marka dad inay ka dhumaan arrintan marka sidii cumar ka baqaaya marka waaba dhacdayba waqti aan cumar aada uga fogeyn khawaari khawaarijta markay soo baxeen ayay yidhaahdeen wax rajmi ama jiray dheheen lianna rajma liannana laa najidu alrajma fii kitaab illah sunnadana ma rabnay dheheen wixii qur-aanka un uu sheegay bisaan rabnaayay dheheen waa waqtigii cali bay khawaarijtuna soo baxeen dabcan ila l-aanana dad badanoo waxaas qabaa jiro oo iska caqlaaniyiin ahoo diin hadda aan tacalluq badan ku lahayn dadka hadda zamankan joogay waxaa ka mida ninkii suudaan joogi jiray turaabi xasan turaabi ayaa ka mida dadka rajmiga inkiray waxaas wax jira maan diinkana ka mid maaha yili balaayadaasuu ka bilaabay markii dambena wuxuu u dhaadhacay naag muslimada nin gaala waa guursa karaa ayuu yidhi wax diidaya male ninka sida loogu ogol yahay yahuudiyad iyo nasraaniyad naagtana waa loo ogol yahay ee markii dambe culimadii suudaan waxay fadwoodeen zandaqa inuu ku dhacay ninkaan ayb qofku marka dadka ugu daranna waaba dadka xoogaa diinka iyo tacalluqa la leh oo aqoon ama diin barbartay ama yaa ugu daran kuwaas hadday dhumaan waa bis waxay rabaanay inkiraayaan dadkan caamada waxaa laga yaabaa inay lafahooda u baqaan oo aysan baab inkiraad iyo diin iyo aysan gelinba laakiin dadkan xoogaa diintana xoogaa haqaafo u leh wax ka indha adag ma leh cumarka baqaayay marka waa waaba waa la arkayba ayb dadkan ayaguna cilmaaniyiintaha waa saas oo kale wa ma ogola waxay leeyihin dhagax qof lagu dilaa maxay tahay waxaas cuquubo oo aada u foolxun waaye waxaas waqtigeeda waa la dhaafay iyaduna inkiri inkiritaan gaalada hadda marka ay la dagaalamayaan diinka maxay ku bil tashkiik markay rabaan inay geliyaan muslimka waxay leeyihin waxaas qur-aanka ma sheegin haddii qur-aan uunan sheegin axaadiidta waxaa la qorayay ku leeyihiin laba boqoloo sano kabacdi markuu nebiga dhintay ayaa la qoray yaa og marka waxaa nebigu sheegaa inay waxaa laga sheegaa inay run yihiin iyo in kale marka waxay leeyihin axaadiidta ha laga tago qur-aanka ha lagu gaabsado qur-aanna ma rabaan dabcan gaalkan qur-aan ma aaminsana laakiin maalinba xoogaa oo kor usoo socona maanta marka xadiidka markaad ka tagto berri qur-aankii ayuu haddana usoo dhigana marka dhagaxda adiga kuu dhisan tartiib tartiib oo usoo fujina wuxuu kula sabartamaa sanawaad maalinba qeyb ayaa ka tegay adiga diinkaaga waa kan hadda wuxuu maraa xukunka in laga tago diintii in lagu xukuntamo maxkamaddii ay taallo waa diidan yahay sidau tartiib tartiib tartiib tartiib uga bixinayo caalamulislaami ee hadda waa kaasa meel marka maxkamaddii ma yaalaba sharci ilaahay inta badan waa khatar marka arrin shiddo badan fayadiluu marka ay dhumaan maxay u dhumayaanna bitarki fariidatin fariido ka tegisteed anzalaha allahu alla uu soo dejiyey fariido ilaahay soo dejiyey inay ka dhumaan oo ay ka tagaan marka haddii farad wax ilaahay soo dejiyey qofka uu ka tago qofkaasi waa dhumaya hal fariido oo ay ka tagaanay u dhumayaan alaa waina arajma xaqun rajmigu waa xaq calaa man zanaa qofkii zinaystay korkiisa u xaq ku yahay waajibna ku yahay idaa axsana haddii uu nikaax soo maro xalaal ah waxna ku dhadhamiyey wa qaamat ilbayinatu markhaatidiina ay istaagtay markhaatida afartawa ow kaana xamlun ama uur ou jiro uur masaladan marka fuqahada waa isku khilaafeen bimujarad naagta inay uur leedahay ma lagu rajmi karaa ama ma lagu xadi karaa naagta nin ma leh nin maa ku guursaday maya ayay leedahay haddii marka naagtii gabarnimo lagu ogaayey uurna lagu arko saxaabo badan iyo aimo badan waxay qabaan bimujarad marka uurkaas in lagu xadkii lagu lagu fulin karo boqolka karbaash hadday gabarta ahayd hadday markaa garoob ahayd oo nikaax hore usoo martayna rajmi laakiin imaamu shaafici iyo aimo kale iyagu waxay leeyihin maya uurka zino kuma sugnaa karto leanna isaga wuxuu leeyahy shaafici naagta in la xoogayaaba dhici karta ixtimaal uurka ixtimaaluu yeelo karaa siyaabo badan ayaa waantu marka uur ku yeelo kartaa xuduuddana marka in lagu dar-iyo waayo waxyaabahaas oo kale hadday imaadaan dabcan hadday tiraa waa lay xoogay aniga uurkan saasaan ku yeeshay culimada kaleba ma ma ma rajminayaan ama ma xad ku oogi maayaan leanna shubha taalla markaas ayb laakiin isaga shaafici zinada laba unbay ku sugnaanee qirasho iyo afar markhaati bis uur wax zina ah oo ku sugnaanaya male buu leeyahay isaga aw اlictiraafu ama qirasho qala hada xadiidu صaxiix qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana isxaaq bnu yusuf alأzrq can dawuuda bni abi hindin can saciid bn اlmusayb can cumar bn الkhaطaab qala rajma rasuulu lahi sal ly slam nabigu waa rajmiyey warajama abu bakrina waa rajmiyey warajamtu anigana waa rajmiyey walowlaa anii akrahu haddii aanan ka baqaynin oo aanay ahayn inaan nacayo an asiida inaan ku kordhiyo fii kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa lakatabtuhu fi lmusxaf musxafkaan ku qori lahaa aayadda rajmiga haddii aanan ka baqaynin kitaabka inaan wax ku siyaadiyo fa innii qad khashiitu waaan waxaan ka baqay oon ka cabsaday an yajii'a aqwaamun dad inay yimaadaan falaa yajiduunahu aysan helin fii kitaabillahi ilaahi kitaabkiisa fayakfuruuna bihi ay ku kufriyaan dad inay yidhaahdaan rajmiga qur-aanka kuma yaallo ma jira marka dee marka lagu wax nebigii xugun xaqa uu ka dhigay la inkiro la diido oo lagu gaaloobay qaala wafi lbaabi can caliyin qaala xadiidu cumara xadiidun xasanu صaxiix waruwiya min gayri wajhi can cumara hada akhiruhu wallah aclam wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed